الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تفيلة صاحب يالك قيمو يوني قدر انت الله وكدوا هذا برامجك سياسة دي داعد ورسن مقالة تنبي دبا ukooki king ukooki siyaasadda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya jaha wareerkayeeda ku teeganaytiyo taas oo yeedeeta odayaalkii dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya weliba yoo hasaaranayeen gebi ahaanba yeedan dhii doona doorashada koonfur galbeed ilaa iyo nay yo welila ka teegin iyo su-aalina yo taas yeedeeta to teegin qaar kumada odayaal kalena weliba yoona sheegane in gebi ahaanba yeeda an dhii doonto doorashada walbaaqashi leerownan jara doonba taasoo kaleeta wasaaraddii arrimo gudaha yoonay dowladaha hoose dowladda federaalk ee soomaaliya dib heshiisiinta yeedana ay ti weliba yee ka dhabajidaye in doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya waajibkasta maamulka hase talada haayo shariif hasan sheegeedan hogaamiyahaayo u siinaya musharaxiintan tarsama haysa elka madawiinanaba waajibna keeta intii doorashada rasmiya yeedan dhida tumiyoonay todobada tumiyoonay kowka bera ku dhumagni doorashadaas yeeda kudhida magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay in labaanadii la sheegay in yoombanbeen dhanka magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya yoona diidan in gebiyahaanbiyo sababan in hayna intinagatato deegaanada koonfur galbeed xilligan siyaasad jaha wareerayeeda ku teeganaad wasiir dawlihii wasaaradda dhallinyaradiiona ciyaaro ee koonfur galbeed ee soomaaliya usiina xilkiyo gebiyahaanba laku hayumi sababtiyas inkahaynu socona taasoo kale eedeemada nishalgadiisa musinteediyow madawiinagiisu xilkaasaan magdhowye shariifasan sheegeena shacabwiinaga ka dhagan magaalada baydhabo walownan insurta galna inuusan dheegdan dhammaanba shacabwiinaga soomaaliyeed ee deegaanada koonfur galbeed baaybakolyone shabeellada hoose haddana reer baydhabo iyo ku turjumaaneen shacabkaas aytikaled dhammaantiyo waliba iyo siyaabo shargadiisa iyoon ku hadlena arrinta kale ee la xiriirta iscasilaadii guddigii hamiyuha raadiyo ka dhabaaqayaw iscasilan iyo onalin idmadi iniyo nagadan haaniyo dhaban dhaabiyan doorashada madawiinenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijkan oo kanta badan weliba una diiradda ka saara doona haddii la ayraalo kunagada doorashada baaqati ima baaqana ma fadaaniyone fadaanata ku dareerta magaalada baydhaban iyo dowlanka balansinye sada haalshayo marahaya odayaalkii lama qiibaden shal qaybsameen siyaasiyiintii ku duranyin shacabkii kalena marxaalada tiidayeeta tayo ulidha negi handhiida iyo la jaraaniyona teeganyin qodobadaas iyone qodobo kale aan diyaar garoobo barnaamijka siyaasadda oo koog idaacadda warsa magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal noola dareertan barnaamijka siyaasadda soo hor intiisiin ka sheegi saaxiibyaal uu ka barnaamijka keekan waliba se diiran inka falanqeeyo doonay arrimooyinka la xiriira doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya haddii la hiraallo ku nag doona si toose qadka taleefonka waliba onaan geli doona siyaasiyiinta walgorodka iyona saas oo kaleed dadka don dareelo arrimooyinka doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya si gaar ahaan iyona falanqeyntiiyoon sameeya odayaalka dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya weliba iyo geekaga gebihaanba iyo sheegana in doorashadii koonfur galbeed yeeda gadaalandhidi malaaqiinta warmujeed iyo hasaaren waa ku kukumada malaaqiinta warmujeedka sii taagriyow
anna oo ku mid ee odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya magaagaynila raw malaag cali malaag xasan ali khataar yaa wayba sin akhriyeey warqad ka qoran shir jaraa-id odayaasha dhaqanka koonfur galbeed hakubati iyo sin akhriye sidana iyo ku bilowdaas bismillahi raxmaan iraxiim golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya ku socota guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya baydhabo ku socota golaha aqalka sare federaalka soomaaliya muqdisho ku socota golaha shacabka federaalka soomaaliya muqdisho ku socota wasaaradda arrimaha gudaha federaalka soomaaliya muqdisho og madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muqdisho og ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya muqdisho og xubnaha beesha caalamka rugtooda ujeeddo go-aan golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya waxaa dowlad goboleedka koonfur galbeed u qorshaysnaa u qorshaysneed in ay ka qabsoonto doorashada madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya toddobiyo tobanka bisha ko iyo tobnaad laba kun siddeed iyo tobanka doorashadani waa tii ugu horreysay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ka qabsoonta oo ay dooranayaan madaxweynaha mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed taasoo ka duwan tii ka horraysay oo ay doorteen madaxweynaha odayaasha dhaqanka iyo ergooyinka ay soo xuleen intaa kadib waxaa dhacday doorashadani la filayey in ay qabsoonto toddobiyo tobanka nofembar laba kun siddeed iyo tobanka ay faragelin qaawan ku soo qaaday dowladda federaalka soomaaliya faragelintaas oo ah musharaxiinta qaar ka mid ah in ay la safatay oo ay soo siisay lacag fara badan iyo baabuur aan xabaddu karin iyadoo si cad u diiday musharaxiin ka mid ah musharaxiinta in ay isa soo sharaxaan waxaa kaloo intaa dheer xildhibaanadii koonfur galbeed oo la filayay in ay u cadaalad falaan musharaxiinta oo ay u daabushay magaalada muqdisho sidoo kale waxay lacagow laaluush ah ay siisay xildhibaanadii halkan laga qaaday iyadoo xildhibaanadaas aan kor ku xusnay amar ku siisay in ay doortaan musharax ay iyagu wataan sidaa daraaddeed odayaasha dhaqanka oo ah marjaca koonfur galbeed soomaaliya iyagoo cuskanaya qodobka lixdamaad farqadiisa c d g ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay go'aan ku gaareen in dib loo dhigo doorashadii loo ballaansanaa ee toddobiyo tobanka nofembar laba kun sideed tobanka sababaha kor ku xusan awgeed intaa laga helayo jawi deggan si sinaan fursadna uga heli karaan musharaxiinta iyadoo la ilaalinayo nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka koonfur galbeed soomaaliya haddiise aan sidaa la yeelin wixii dhibaato ee ku yimaada koonfur galbeed waxaa dusha u ridan doona madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka soomaaliya
maanta oo taariikhdu egtay litii bili kow iyo tobanaad laba kun toban iyo sideeda odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya ma hasaareyna bayaan oo ku saabsan xaaladda jirta koonfur galbeed siday saymil hortinlinka aqri siaysan ku warqabtaan beryahan may socday fargelin qaawan fargelin dhaaftay maanta shan gelin oo qaawanaa socota sidaasi daraadadee mayna ku socota dowladda federaalka soomaaliya may iska deeshay inay shacabkan koonfur galbeed iyo iska durto may iska deeshay inay horumarkii socday yeeroo jedo may iska deeshay inay ummadii koonfur galbeed wada deganaatay walaalkahay dhibaato badan jaysadaan sidai haddaba qoraalkan ku argaaseen xildhibaanadii sharafta lahaye una shalay haddooran yaanti la aruuriye magaalada muqdisho isla waqtigan hadda laroog xayiran unuuna inii meelo doorashoku ku sugaanay barnaamij guddiga doorashada liinsuubiye inii gududan la fadaaya meelo la kahay markii una aragni dhibaatada haniifoodle oo aayaha ka talinta koonfur galbeed weyqaas markii una aragni markii una aragni dhibaatooyinka badan oo musharaxiintan meele haaska sharahayaan ku qabsadaas una aragni markii una ena odayaalkii dhaqanka markii una ena marjacii koonfur galbeed sida la sheegay oo bayaankan ku argaaseen may go-aaminaya ini doorashadii dib liindhigo saliin halo xasilooni waarta oo ummadan iska badbaadada saliin halo xasilooni liiska doorada intaas unoo fiiriyaana oo sharciyaddii koonfur galbeedna niinbidhanayaas qodobkii lixdamaad farqadihiis haddee meelo laka xusaayo kuma dayin yaa may go-aansanay odayaalka dhaqanka koonfur galbeed in doorashadii dibliin dhiko maslaxatal umaa ku fiirini haddii la allah arrintaasi laka socda waayo oo dhibaato ku kooyto oo dowladda federaalka isku dhega tirto ciidaha ka daabulo amba xildhibaano kale haddana meel kale niiska ka weerto oo wala ninin dhomayna amba hayna sharaan hayna yaa ka saarto dowladda federaalka un ku digaana arrintaas beesha caalamka mayba ka codsadaane haddii unaena dhaqanka koonfur galbeed in arrintaasow oo saansaanteeda ning muuqati nabadgelyo xuminta dheliyaasa oo ning muuqati dimuqraadi la-aanta dheliyaasa oo ning muuqati in umadan koonfur galbeed lakaweega la fadaw ini may ka codsadaane iniyo ka horseedaan oo arrintaas li marna liin aqbaln may kale ku digaane musharaxiinta ini indhaga nuglaadaan warka odayaashooda in sheegeen una qofna ma jeelinini qofna ma neebanini una may neebnaa qofka dariishada ha ku galaa neebna may jeelnaa guruga ganjeelshay kan ha ku galaa jeelna may neebnaa kan sharciga diidaha neebna may jeelnaa kan sharciga oggolaa jeelna sidaasi daraadadii qofna qof iniinku helayno ma fadaana laakiin qofkii qarjijaah ka socda odayaga onagshay markii isu tarbiyeeye waxyaalaha xun oo isu ka dhaqmaan hooba araga ja iyo lee ku hor istaagay una may beenaa inay sidaasi oo kalen dhaqanno beesha caalamka marlamaad marsadahad may ku codsadaana haddii unan dhaqanka erna ini unana ninka takrafal may ku codsadaane in dastuurkaana dowlad goboleedka koonfur galbeed la tixgeliyo may ku codsadaane xildhibaanadiina noo qaada inay dib lah ninka naqo may ba codsadaane inay wada hadal la furo soomaaliya ha baabaadi dowladnimadeeda urdun waaye tan unanta ka dhisnay koonfur galbeed iyo tan dowladda federaalka federaalka una ha dhisnay dhammaantoodaba urdun waaye may fadaane waxyaalahaas urdunka fiidas yarta bahaaso ini liingoyna beesha caalamka iyo barbaariyaasi dowladdan ha naqotoy federaal ha naqotoy dowlad goboleedo may fadaane waxyaalaha hadda laka socda jid sax amee jid ummadan soomaaliyeed ka baaba'aasu jid onahow dimuqraadiri dimuqraadiyadii shalay layska rahyahi lakukubarmaawo sidaas daraaditiya beesha caalamka kana naqaana dowladaha igad kana naqaana may lenaa inay arrintaas waa laku qabor amniga koonfur galbeedna beesha caalamka xidhaa ku saaran gaar ahaan dowladda igad dowladaha igada xil ku saaranyi may baa ka codsadaana inay na garab istaagaan unu dhaqankii ah lanko xil fadaw wali fadawa suubiye unu xil an fadaana umudan nabadgelye fadaana unu may fadaana ini umudan hormarto sidaas daraadatiye ini lan oo siyaasi ana liin dhaga nuglaanin liin dhaga nuglaado odayaasha dhaqanka oo jeel nabada in liin dhaga nuglaado ammaankana waa laku qabda beesha caalamka iyo igad gaar ahaan kuwa koonfur galbeed rooga amasom gaar ahaan dowladda etoobiya dadku ku rooga codsigaasi hanjeediyaana eed iyo eed iyo kurbadaana zaayidangata may falaana fargelintadana noo dhaafo jawi isfahmna in laha ka dhowaado ciidamada beliiska may faraanaha iniyo qabiilan naqan ini nabadgelyada sugan oo lan walbaba oo beliis ah qabiil ma ah shalay qabiilala ku sheegni rungu laakiin maanta may buu aha ciidamo oo oo qaran waayo may ka codsadaana inay yoona amniga ilaaliyaan ciidamada milatariga ciidamada nabad sugidda kuwa asluubta oo kuwa dambiilayaasha galanta ka haayaan dhammaantooda in niyad yabna odayaalkiinga rooga dowladdiinga jarta dastuura lata malsiin afgambiyow insha allahu tacaala maybasin ku codsadaane lan walbaba sidii hadhow wadinshay laynka xisaabay waxyaalaha usan qabadi in lan walbaba hoolaas adkaayo nabadgelyadaas adkaayo ku codsadaana guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed mayba jeelnaa in isu sharciga ilaaliyo dadaalo hortaba dadaalay eedaan dadaalay lan loo yar waaye lan walku hoos bahayaan ma ah in isu dadaalo sidii awalban dadaalay isun dadaalo insha allahu tacaala xilligan laka jaro oo dhibaatada badan hanii la gudboonati sidii liinku fursado lahay inay ka odayahaan isunan ka shaqeeyaan ku baaqana qolooyinka musharaxiinta maybaan ka baaqane dhammaantooda kii hadixilhaayo iyo kii xillaanhaayo dhammaantooda in nabadgelyada ku qiib galaan inay la fahmaan walaa odayaashooda fahamsinyiin odayaalka may fahamsinyiina in leys doorado lan walbo wiil koonfur galbeedan dhaladi xaqin leye usoshaleysaye liinka daabanayn inuu la doorado fadaana nabadgelyadaas inay kala shaqaytana kusiin ku codsadaana lan walbana inay may fadaana inaysan is aragdaan kursigoo layla fadahay laakiin walaala etin mal shartam doqomay laray haddiiba lan la xamadawi oo araga in la naciyaan malayaa markii lankii lii saxaxamada waa lagu shisheego osan aragdaan lankiin leeyahay ogaada taasna hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu malagantaadan ku dubana warka war muftiyada hasaartay war muftiyid aad hasaartay waliba ka sheegdana in doorashada waktiga la kordhiyo waktiga laka kordhiyo ma bilaa ma libilooda ma shan bilooda ma sinada sahansaartan qaabno adeer ma aano haddii xasilooni la helo bal gudaasha xasilooni la helo ni doorashada jiitanta ma fadaan laakiin haddiiba takrifal jaro intii allaale ilaa xalkaas luku helaa socdaas haddii ilaahay ka raadin dowlina marka in muddo gudooyo suugan maadaama baarlamaan meelika jiro baarlamaan wada doorada odayaalka lamada golo hadday khilaaf ku dhahdhigo qodobkii lixdamaad farqadiisa si araga doonto sinsiyaana buggii oo yawadna iyo tibaaxasa ama qeexasa in odayaasha dhaqanka marjaayeyin markii wal xalaaban hor istaag leyin markii wal suubadaana garab istaag leyin intaas buu sharcigana siyaa walowna la isku erahayna maya awalna ilaahay aanin xukumi sideedaba markii mas-uuliyadana nasaari iyo qabaa'ilada soomaaliya lan walba horjoogasho ah inay mas-uul ku saaranyihin ilaahay aanin xukumi haddana may daaranganaa in mas-uuliyaddaas una qaadano haddii ilaahay ka raali noqo barlamaanka may larey mindalweynow lankii duubiya kuwin barlamaanka una odayaashiisa una kuwin sharciyada aan siini sharciyaddii una ansiini haddii baalmaraan oo amba gududi waayaan inay jidkaa kasridna una iyo sharcigaas ni ogoli wabilahi towfiq
war murtiyeedkaas waa isla wada dhugunsadii oo waliba kukumad hayay ee kukumada ee golaha odayaalka dhaqanka ee koonfur galbeed oo usa hormurtiyeedkaas atgeeka odayaalka ee dhaqanka koonfur galbeed iyo ha saareen usa hayko akriyay taas oo iyo baajiyan gebi ahaanba doorashadii koonfur galbeed ee soomaaliya intaas kureed qaar kumada ee xildhibaanadii koonfur galbeed ee soomaaliya oo iyo xamar jaran markii laha ku gudub iyo doorashadii lagu sugaayay in yada nagadan haadhayo doorashadaasayta iyo go-aamiya mustaqbalna dhabe iyo ku deeran go-aanadaasayta la xiriira ee doorashada qaar kumade odayaal kale iyoona la xiriiran idaacadda warsan waliba gebi ahaanba iyoona diidane ee diidmo xildhibaanamo iyo ka eediyene ee odayaalka intii warmurtiyeedkaasiti habaha ka salaysanhayn dhanka iyoona marxaladooyinka kale ee la xiriira deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya xilliganan hayn xillo waajibka ee intii oo odayaalka kale ee dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya iyoona nagadan haanayo markaas ku hadlaan intii gebi ahaanba iyoona roojin awoodan in lahayna doorashada koreyn ka bilaabnay kokumada odayaalka dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya usiina alhari idaacadda warsan iyoonay si isu ku aaminsiiya doorashada koonfur galbeed
marka kuwa sagaalaha warsan kamapare ilka cundandhaysin salaame warbaahintaanu oti marka wanimisiin guddi kulley inisa toosna guddiya sangasinkusale ina dabna gardaraysadaan mayku hadal faday godob wal godobyaan ayana ku hadal faday oo doorashada markuu dhamaadiyo nahasaasiga hata dareerlay ku hadale maclin jifawna male wal aan hata dhigta ahna male laakiin wani oo soomaaliynimada mise digir marsida koonfur galbeed dantiya ka jirta aan aglaga ewaasiya meelku sheega fada
maykii kelifi titles ew titlkeeda ku hadalahayd xiligan aragtan
ana lang bulshada waan ka fadhiyo aha lang malaag ugu aha lang la dooraday umurkiis daka dheerkan qaadahayo aha lang dareenkii kushaqaya waa aha oo dowladnimada ama bulshada horumarkeed dhabaatadii dhimi kasta daka dheerka inka jirahay waan maayninaan inteegaan kasay
goradi malaaq iyo geeka malaaqiintii warbixintaasi hataa sheegahayso oo ya saare ma ita sababto kale aadaan ku horjeed in aad itato warbixintaasaytii
okay malaagin malaagaas eno yoon meelaka jara hunun mayroodna banaanka roog malaaga la wada ii umata la wada mesele malaaga may lagu faday danta umada ka shaqeey wali lagu faday marjaca lahangnagada laakiin taanad ku kaadalo baag iyo jeed iyo kormareen may lahaa walaaladay oo malaaginta meelaha golaha malaaginta meeli ku jiraan misgeli liini laakiin ha iliyo iska rahay waliba qargay qalada qargay okay mayka shal dubantiin lamaadii malaaq haddii gudi oo ka jaraan iyo haddii banaanka iyo roogaan haani gudo ka jareen tan hagaadeen haani banaanka roogeena to kala gaadadahayana mayata bulshada dhibaato inta laeg yeedanan ka jarta dhatitiini bas galsana may dhexdhexaadyaasaan
maddi aan meelikin wara misgelsi liinihi may waa soomaali qargaasana welsa soo aan fahme soo waan fahansiyaa iyo meel tusuumi maswaasuwada wala aan ku hadalaa ana langaalishiisii ay meel lansari liinkiisina banaanka ku aagani dantea tokay walan aha iska walan uga shaqeeyaan ummadda dhagshay dheertee madada sirdiyo madaxweynihii koonfur galbeed waqtigii dhamaaday ma mu'aaradna ma aayna ma ablageed ilaadna sirdiyo wali abdaalbaros meekusuubiyoona madaxweynaga aan raalli ka hayn ana malaagamadaana madiina welere sida madaxweyne gorode walbada wasku korkoyni ilitaygeego ilaanteena seen walma erna laakiin geef wakasiya dhamaaday lan oo wadan iyo rugabe awo haddii doorashadii ha ka nagada oo sahalaalinsan ka nagdo ilaahay indii madaxweynegaan haddii waayo nan rugabe ah oo wala gobdii walaha goboleed oo taariga kajaro ma liidano ini gardaro hadii oo laka aydo sharifan iroonay reebanay leeru ma-e doorashiladeedi dad wadaniin uma sharaxin ayoon ilaahay mahadliyoon waktiyo ilaahay akbaari lacag shibadahayan inta ku horjabsan waktigan kooyen sharcina ini la doorado lakin walwaan walwaay yal yal yal yal fadhi maadaama dawlada farigelin humiyahayta in un harto erno doorashadii tumi todoba sidbilood ka hor ingogol haaray gidaala dambekayo ahan ma-e waa gala gorodi gorodi marka qalaajeediyo waana waana kadaldimiga lahaa walaalada okay weli ka dhabaa jiday in madaxweynaha mar badan adiis wada kulanteen odayaalkii wada kulanteen dooga kiika hata markii silan fiiriyey mabandhika naadaso in ada kumadata dadka landiidi in yoona kaharoodan qaybta oo odayaalka kale asiin ku dhino kale yoona kaharoodeen isinlan isinka casumna ee la dadkumada dadka kale odayaalka iyo in yoona kaharoodeen haroodasay isin etin odayaal kale ee banaankii surun xukuumadda hata jeerta odayaalkoona ogolaadeen haano yoona manata goone iyo jiifadan iyona odayaalko banaankaas ku baha leerayo lasun shalqaybi too kurjeeda masindhika naadaso doogin
horta doo sirnada walan haysan walan qaadade من ذاك ماسو أنا ولد عها لان وضيئة والناس فضوا بلشيد فرمر لفضوا دبعت إني لفرت أنا فضانا عها شيء مرجع من أرو أضيالك ولا هم أماره ما بيله هم أماره ما بيه هو يهنا لنا ولا له لا إلى يجي هو يبقى ما له رئيس سياسيا لنا ولا لنا تطهر دبعنا ولا لنا دبعت يكسره أضيالك ما يجي يلي جدا لك ما تبيش خلاص مرجع لنا عن نجرو يلي جدا لك ألف أقبله ولا كنت أو laakiin ma eh iniyo khalaasta biyo bilaawno muddada la dheereeyo raano tahagalaano go-aan deerno urub hagaaran mal deerni laha meelikajarood nama kaboko meelio ifan nama falo namiifado fadani la umadisi shaqeeya oo ahaa isbedela fade mayo yo wali fade in horumar la helo fade intaas bay waxay ka koobayi walaan madaweynigii oo habto kii dhamaaday anan eedayo mayka eedayo ini odaygaana waha shariifkana waha wali hagobdi inkama hadlagaan wali kahoos bahayn walaabaa burbur baa jaray udeeri waayna sukunaqadiina maabatan aan haashida male usul maynka baaqay ini ku tanaasulu madaxweyne koonfurga sharifadka sheegeedan ini ku tanaasulu dalalaasaha doorashada ku horseedow oo odayaalkuna hatiya walaan isla jiraan walaan dhow ini isku dambeeyaan dhaba tan saddexaad taalaf maqalkii ee ninka la arrow bada sheekuna maya gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed sidii is macnaha oo xaaladda hasuus aan badbaadi sabahay waan ka deegahay nakama hasiin cadaaladana deegasha horumarka mutala weydiiye burbur labaatan ana siyasinina ka dhajari qabiil walma taraw saaxiibsanin siyaasi oo umasa dhibaatadiiyo lahkajiida masal walaal beesena kaan walma taraayan ana walaalow dhaxadhaxaada aha lacna leedin male inta musharahiin walaalada oo musharaxa ahoo maanta iska dhamaadahayo waqtigan iska dhamaadahayo lamba boqol qofood korfuula lankastan seedan aragbi galanta ka daarohayan oo geedhil koonfur galbeed surin ini la xishmeeyo urur ini kanazin qadiyaalkan may lahaa qodob istiyo kan maldeedni maana mu'aaradaw meeliyo jeefan manka buku misgaliniini qodobka ana ku hadalaa waa kan walaashay okay dooga kiika ilaa dhowr qodobooda ka jaray mudane malaha koo weli haytayaada ka dhabaajedayaada ertaye e, odayaalka may deerna xilliga kiisho ma magaalada baydhabaad maka sugnayne labaatiyo inay farkii saatin la dhaafay yeedahakitoyo gudoomiyigii baarlamaanka koonfur galbeed naftatiidiisba la sugaay inuusan nagada ko ka dhabaaqay inuusan isku casdal xil ka gadoomin madaxweynagiisaas oo kale la sugaay guddigii doorashooyinka gudoonkii baarlamaanka xildhibaanadii meelmariyana iyo isku casilan jagadi heerka baydhabo adina dareemasi sidii yadahayti xalay ilaa iyona shalaytii gelinkii dambe hiraabnamaadan yadahajito iyo qaar kumaday bulshadaba ganacsatida iyo hirnaayeen xilligan go-aanka iyo gaazeeq odayaalka ma ma hayna xilliganka haboonaye inyo hagaadan go-aankaasati ileen odayaalkii dhaqanka iyo ku turjumaaneen bulshadii iyoo dawladda ta jarta iyo ha dhusag ileen xildhibaan maha dhasna shacabna maha dooran odayaalkii hayan haanyo ha doordeen go-aankinka dambey xilligan ma hayne toyada ka saxsanaya
maya maya ana ra'yigeeya ku warame lamba ra'yigeeya warame dugsigeeka darsade ana ra'yigi kiigay ana oo ku hadalaw ii koobay mal deerni laha siyaasad waliba adijidda isku badini meer kasta bandiidahaas siyaasad hadda la fargelin aan nijeerta ogin laakiin ini un dhataan hatin malaagintaas eren hanoo isajilin hanoo kul ari ka baqalad eh odayaalkana arrintan ku fadheeda halku heliyey gudoomiyii baarlamaanka waa waa gudoomiyii baarlamaanka mayn isoo waxaan arrinaa wari kalena kuwayan baleeray yoon hadareeranba dadka nagado dadki kulmayaano bulshadii nas seedgarta iyo nimalaalintii dadka siyaasadda masaas madaas weli garanta kala jaran kii bahay oo isajili bahay baa kii kalkii oo nakasheene faday boos iyo lifadilay dadka galgaalyaan ka faylahaya jama ini go-aan ha saarano waa layla sugaayay habsina kornaa aqladaa ini dibadhiida ka eran umutuu iskabaaba ahayso mayn aragay iniyoona dhibaato na horseedaan aragay malaaq malaaq su-aala su-aalo kale ka weydiyo doogi ka hor wali kasaasoo kale ka jira in musharaxiinta si roogan ilaa boqol qof qof walbaba korsaaran iyo qofka in seedan jeefka gacantan geliya beesta aada kuma dantaa dadkan seedan
ana langanasalaamay anseedi oo lingiga azimi walyara jar laakiin wadani wadilnimadaya kulligii iya ka taageersano ini halka wadan waajiba aan gelin ini hatarka magno waxaan suri magna waa lagu sugaayo waana ka taageersano dadka oo beesada aruushdan meelaseeda maka jar laakiin gorwakordaaaidaada laakiin doog laakiin malaq malaq laakiin doogkii kawa ka jari oo eraasi qofkii meelo seedo oo boqolkaasaytii qof musharax walba qofkii seed jeebka gacsan geliyaaye wal maalintaasi sukunoolada siyaa yeeraasi taasaytii sidaa mase waafaqahayna ilaa adina meeliyasayta iyo dadkii dadkaasa lamadasa
taasayga hataa iyo dar marka iyo darta lanka hooblaha salaam walaalka hooblaha salaam markaba buubuuri jari markaba saboosi jari taas taasada jarta laarisma ah laakiin istaafa jar taageeri jar qabanqaabi jarta maamuusa jar dhan kasta ilbaabka dadini wali surnaadi baragwaajyo aan nijeedi ma dadkan seedan kale madina ku reeba dad bana nool marka antakin ka reebe
isbedel doongay tiina isbedel doon eed iyo eed iyo isbedel doongay tiina haa
أخونا ميديكال سنتر qof bilaash ee war dhammaaday udhur ay siisa la hel akhuuna midikale santara haddii kol eedan asriyey ama lunsugaana ay ka galnay أخونا ميديكال سنتر axsan haruuntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadii oo aruursatay أخونا ميديكال سنتر casri mishiimo أي نوع داwo irbado aan dhamanayn isqabsho tayo leh ililan aroorow أخونا ميديكال سنتر ideeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka heel dheer intii udur sheegadaasa ayno laylan saaro eebigay hokiinka darmooba daawadiyo kiin qoraan degdeg anka aafimaadasa xarunta lakiinka diyaariyo akhuuna medical center edii madowta udur walii korkaaka jara walkooka baare walking edaaye waana waykooka daawaye akhuuna medical center baydhabo iyo helshe isbitaalkii oo ka neebsadeengu أخونا ميديكال سنتر antiqii wado harunti yeelata ميبا كميد أها o b d oo dhakhtarka fadheedow qaybuu tirsawne oo la kabaaro waana la ka ogaadow amaan qudara ka dhiyaw uurka jarka iyo weliba owlaadaka
barnaamijka weli ka guda jarna idaacadda warsa magaalada baydhabo ee faanoole farma ku qodan dhegeystayaale oo ka dhankiyanay marxalada doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya warmartiyeedkii geeka ku been odayaalkee dhaqanka koonfur galbeed ee odayaalkii ku horjeedsadayo bulshadii ogaragayo malaakaskay isiin waliba ku midaysaa soo kale odayaalkii dhaqanka mayse isiin lay su-aalan kore kan weydi sababtusan laarid idaacadda warsan yahayd
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد مركون أرسلنا إلى أمام على إلهي أمور بي حمر من الجيزي وإكتبي هني إلى حد وصف من العريضة فكلا مع أمام أمام على كان غير شرفتنا هذين مع المسجد إلى حد وصف في اليوم دين كلا عين نكستم إلى حد بالإنسان غير كما عزيك إذا كما عزيك وكان شاهد دعوه الحين إلى حد مدى على الشرعي يحتاج لما وقت الحمر marka la baahan dowladda dowladan darada dadka kale marka baahan dowladan dadanayo dadweynaha ee balanqaadada beerashada marka la arka isla dalbantiga maraa istaajkii bareeraya meela kudoodii markan haddii aana guri galaa waraabeeda ku dhimi horaan ku hadalay geedka telefishinka soomaalidka ka hadalay dalashadadii waraa haddana geedka dhigay oyaalka oo xurta ahaane ee xareysan walaa iyo suubiyan oo hilib iyo dartatiidan ka dhamaanay saddex kumeelna madel diiday aanaa suubiyaha lahawi iyo haaye maadaama aan ahaa hogaasha dharanka deegaanada koonfur galbeed haan oo banaangooda oo waxaan la suubiyaan hogaanka sharaakidka yihiin manshiladiis waa mid diida oo lama suubi karo laakiin wala iyo kaadaleen war oday khususo noo dambeeyeen waayo habadna iinoo dalla dhamana lama doonad misalan wadada ku hadalhayo waa doorashada iyada xildhibaan waxuni aadun xildhibaan xildhibaanada dadweyne xildhibaanada haddii wadada soobiyaan sababa dhimaa doorasha dibadakow ina haddii maqan ina aradaas ku hadala baqiya iyo ila hadaan qariibi aduu artaan koo laadalhayo madaxtooyada madaxtooyada oo kale adalayd madaxtooyada towsan aad kasugunta
ila soomaaliya kusugan
malaaqiyeeta ma deegaanadii ad malaaqan hayti ee koonfur galbeed ee marxaladan yaka suganta doorasho yaka jarta maykii kala firtan korinjib intaad xamarseed meet muhiimadan kuyi xamarseedii xamar ma ii kalifay yan waalidkii nool waxaa ii nabar baqiyo iiga shalay magaalamahay siyaasmaa ka bana aaday ilaahay kheerkiya waxa i dhalay aynaasiisidey ai koriiga nool ad walika dhabaa jiray in oday ahaan ada handhawaynana ee arrintaasaytiya kubati oo odayaalkii dhaqanka iyona ka suganayeen magaalada tan baydhabo ee xarunta gobolka bay xilkaadaa ka haysa odayaal inta leegyo kiin magacaaben
ilaahay amaaintaan hadahaya odayaal inta meelaka garantiyo doorasho banaanka roobo magaasha la qasaa waaye ma e oo annaga idan kasta yarya in magacaawen wal marinka jaramahe telefishinada laa kudhihi wariyaala joogeen ee hadda mahilmaaba malaska haysigo wariyaalka aanu haraysano lankoon haraysano diilisyaw iyo aanu balsoo ku haayono dibso ismaasbiya ku taryaayno banaanka joogan sidaadiida ku haay oday maydin dooraday dhibaatadii odhiida haddii abatiid haddii baalkidal haddii walhalaal dajay tirkilijeysigeena ku hadala dibkii badinjeysigaana dad ku halmariya madan doorana ini iyo meelbadeedan haddii xitaa wala walsaxayiin haddii geedkaada roogdi ogtoodyaalka ee xaraysan tiriga meedanta iyo inta badinsalayiin inta kumadan ana intuogo ogaana kiintirii kore kunsheega kore war iyo batitiiyo inaan dhamaanana ini oryaalka kala dhammaankaroog inaan la dhamaana daree marka marka hadda oday maaka dooradi iyo kala maaka dooq iyo meelka dooqrimayaalo wadankunka lakasana bijiyo okay okay malaaq malaaq malaaq doog dooga dooga fahmi magaalada muqdisho adag ta ku suganta golihii baarlamaanka ee xubnoogii ahaayeen dhammaanto meelo ka wada suganyin markii afar meeloodna dhanka hal meelood maahayn afar sadiid kale meelo ka suganyin taasayti sharaf dormaka aha in xillo doorasho laka guda jara xildhibaanadii la fadaaya iyo ogaadaan musharaxiinta wala fadaayaan bulshada wala fadaayaan iyo xamaraska kuusan mayata sababtaadan korjeesidaas oo hadalka kubaya odayaalka dhaqanka
maasha allah xildhibaanada doorashadadii oo dareerta iyo gudoomiyaha baarlamaanka ilaahay kheyra siya labaatan isaga xubnood oo bahalansiay kadowladii oo weligaysada xubakaaaxulisaananka fahan weligankasanaanigaa shaqi intashabihaan kala saacadaasaaahaana
guddigii aad ataga dhabaajiday ee aad guddoomiye baarlamaankan kumaan nagaasi is casilen taas aytiyonay xildhibaanadii mogong tan marxalada xiligan rooga mindililanka dhisiyo kuwiine odayaalka dhaqanka awoodmanlaha intiyo iskansaargaleeyan oo doorashada dadaalanda kal
maya oo maya oo maya kala qaryaalkoodi abuudin dhiina dadka wali abuudin nahay mee hadu hadalan ka eego waa inay dadka ma awoodinayn tayo kale iyo ma abuudin dhiina halbaanka aad aad ha kulli ma indhamana war sanad ku yar oo sanad ka dhamaada in aad ha nagna hoo qaada marka ka aad waay ma ka toosi saday way abuudan dhiin ila abuudin la hadii way ka qaadeen ila abuudin doorkiisa dhandigneeraan ila abuudin oo odayaasheenna sidii allah oo kale injiraan wasiir oo kale injiraan eraan sidii dal ko la ilaahay muddan baa la korbaa jabo waan baasir hordaana keesay muddo la saarna leeyahay ee madana aan lagada sidii aadanta mudunta aadanta mudunta malaaq malaaq aada tiida tiida markilan firi xiligan bulshada may een mudunta dhanisan qabadaasa
أنا ما يموت لا أنا أبيان كمزين أنا لا يجري سوبيان ولا يكتشفنا ومتعايا نقول الجزية ورشيد جدا كثيرا إمران كده يتركيز عن نظره هم بقين عطان تربي وكل مرة كي يقولون النوانية كي تعجلي من مرمي تعجلي مرة أنت أصلا كريت ما عندي مصدر على دارنا تركيز أنت كان عارف أنا هذا هو هذا ركوب لو مين وكان عليه guddigii هم في وصل كان عليه من ولا ما كنت جدا كي نقدر نقدر جدا نقدر ee walinka dhabaajidaya in la weydiyo yoba cadaayan eran xildhibaanadii hamaran baheen ya akooyi waayan ka cadaayan gudoomiyagii baarlamaanka talunkoosa gabayahayta inuusa saacado kahor iscasiloyahayta weliisasilna madaxweynigii saas oo kale inuusa kuutanaasilo musharaxnimadii odayaalkii mindililanka dhasida iyo kuwiina leeray odayaalka xilligan iyo gacantii oboodiyo ka jartay oo go-aan walba iyo ha saarayeen naftatiidaba inteeda baydhabo koyto on weydii waayta mayat odayaalkii tiina ee meelisin hadhasteena ee madaxweynaga hata jariisin sheentana ee mayan eru waayto islamarkaasay tina go-aanka kan kiishayo weydii waayta naftarshaaba su-aale
على ايه تعال مين كده من دي لانك بس يكون انت لا ده من دي لو بس لكن كان مش ما كان لا انت ده انا دور اللي هنا كده اجيال كده دور دور اللي هنا مش لانك وعلى وجه ديك دي انا ده بالبرينا ايه حد دور كده بتن بكره دور شويه ما كان لما من دستور كان كان فورا ايه ما بده يعني ayay boodin leh ayay boodin leh doorashada اه يا ayay boodin leh fikir ahaan markeeda lanisfiri naftateeda ayay boodin leh
saacaddan habee xildhibaanada taladiga galamsiya tala ka jarta mankii boqona santimbay leertamaysadu koro kooyday leera koro ee jirtigii taajiriyasiaan warstayaan iinka samohaysanta jirtigii taajiri ama dadweynaha baarlamaanka taajirey leer ama madaxweynaha taajirey leer may leeray lagaa ku koomti korlaaatuurlaanlatahay maduu tuurinu kalena gaadoo banaanee tahay madaasama leeray tangaanta kaakii jareymastaas taasaan idoro intii isinaysa mataasaa taaloo naftiisiye wartiidi beerinti ee iyo naqoweysaan databarbabarti dadshadi kalkalgari oo abuurtiyo kiinka doorashadaadka baaqiyaanaya hooyahayna tabartiyada mayna laga inay xagiraan guddiga miisyada ajilna ay ay tabarna ay tabarlaan gabadhi isdhugisan ay tabarlaannagaday ay tabarlaannagaday oo abooditis toorida kor jarta dalbadahay
ay dalbadahayo madaxweynaha koonfur galbeed ay dalbadahayo guddiga isxajiri ay dalbadahayo kanadada sheegataan isxajiri leh
dhammaantiyobantiyata xiil ka haayeen ee doorashadii oboodiyo la haayeen markilu kuraaba madaxweynigii usiina iyo lankaata ku taliyaha ee deegaanada koonfur galbeedo ee markii aad naftasiida lanfiiri dhanayan janjeerahayt mudane malaak taasayto iyada sababtee tirtada qof mucaaradkeeta
من جنجرة مدعوينا كونفور قلب صوماليا هو حسوك من منطمة إيكروبرة حتى ما تقوي ميس كارني أنا حقيقة كين شيء من إيكروبرة في مصر الله أنا أنا أنا سنة ما أرجع طبعا أنا بقول جنجرة أنا أقول لك كذا على العين حتى الحصول ستا يا رجل مدعوك هم ما يقدرون نوعه ثم إيكروب ثم إيه لما مثلا عاملين اللي كده عاملين اللي كده إيه لما بلعنا أنا مش فاهم مدعوك كده الفكرة كده لغنا قادر من الله لغنا تلاه ورد من الله لغنا تلاه ورد من الله طريق هذا هذا برانا هذا في لما يكون طريق إني سبتين طائف طائم لا ولدن قرآن يسلخ إبعاد أريالكم يسكن هنا الدعية هنا تجيري طاقة لطريقه بعمل aamanada aamanada mudane ogaas madaxweynigii markan mayda jimiinka reega ama xaqiiqo sarale dastuurka kordoga yana ku ansaxay adiga wala ku dhisi منزلية mandiligeeda dhis ee burburya hayta malaak mandiligeeda dhis ee burburya hayta
نزال أنا سيدي لما الأرجع لكن ما كان الله إني أنا كبير لكن كبير هنا بينا شاذ
malaaq ada walay ka dhawaajidaye in ada dhammaanba musharaxiintaada handhawaayti laakiin handhawaayna aamina aamina sababta handhawaayeesa ilaan qof muwaadin koonfur galbeedan dhaliyo soomaaliyu xaqmallaha in eedaha sharaxda dastuurka ma sheega aamano aamano walaandhawaaydastiiday oo an ka tagama islaamke anina muslim aha yanan malaage yadeeri ayidiraamaysoo hoosirinba مشرح مدحوين أرجنتين إذا ترجيس يوصل لنا نصوب العرمودي تقول كنا برانا مدحوين مدحوين مدحوين كفتورا كنا سرع مركب تجينا مدحوين malaaq malaaq malaaq su-aal su-aal su-aal su-aalay weli teeganta su-aalay weli teeganta ee weli ka dhaba jirayaata balaan hoosteeda inteeda madaxweyne adeerow yaa diidanta mamandhaganaadaso inaad yasaayta balaanta
أنا سام غير اللي تبقى كاره معي ha doosha ogolaawe haqan leta musharax yeedanagata haqan leta في هذا في هذا ii sheekaya أهاو أنا هو في أول مرة أقول كل يوم أهاو بيزيد بقى مدحوين مرة غير أن توزيع لسه وزير كلنا لسه إحنا بقى ما نذكر تفسير ما نذكر لكن لما نذكر إسلام يجي مسلمة ويانا يجي إسلام يانا مسلمة madaxweyne madaxa qof kaasan jiidina aamana qof kardale oo midan dhaanta oo ilaahay jooganaa
ma diinta sheegaas malaaq malaaq ii sheeg malaaq ii sheeg diinta sheegaas in bilaanta wasiir nagadan safiir nagadan yo shideedee safaran laakiinse diidow in yo madaxweyne nagadan aayada sheegaas in ii sheeg
aayada suurata nisaa waa madaxa saase ee haddana aan- ma aayada suurata nisaa ya sheegase intii yada erta bilaanta nagadaayan wasiira nagadaayan oo xilo gobodaayan sheegase
bilaanta jeerala waliyo adoodan mataaj dara Awoodin la taaj.
kasaray adeegyada badan kiinjeeyo jirsan oo horta ee jaamacad liista shaqadii iyo adeegyadaan meelaha iidkan kasaray layna badan diido oo xaalan soo muslimiin taawan karta ama soomaali waqtada markii aan tafsiir iyo xadiis ina sheegna qabaatona ee hadda kolba diyaarin laakiin diidan adiin runta ahi noqda wali ogaan wali wali wali wali adakakeena karaysa bisjeelada maya wali diinta sheegas hogla ee diinta meeskaa diinta tiidiya makumur maano hegedheg balaanta waajibaadkoo siiday magilkana xaquuqdo waajibaadko yayeeda siidi haddana markay salan fiiri aad wali ka dhawaajahayta adoo malaaqeet bulshada hogaamiyaasi yalata diinta wali ogolaadase in balaanta safiir nagadan shileediyo baabu diyaaro raango bahaan aan ogolaadasilase haddana in diidaas iyo madaxweyne nagadan taas meeshanti
ana marnaba shireedi marki arna oo tafiifay qabta jabeedka ugu soo horweydi korta midale harbashada weydi korta balaan shireedi safara galaas ilaa saxan hafeen tahay maana galaas muxaram laa maaba baaso laakiin xiriirkan yar yar oo bay aqoonada tadabada korto wala ameerina makuna wadaawo Ma harbisha- meelkala ilaahdi soo jiyaa ملاك ملاك سؤالك ما هرتشة مركي هذا وزير نقطة مسافر نقطة هرتشة مركي هذا شركة جلاسة قفقي هذا قلقك لجلاسة شجونة هذا ولا شراسة لجلاي
horta golka ilaahay yaa ka jare walilakasoo doogaaya oga laakiin safarakin ku hadalaana muxaramnaan ma safaraan madaxweyne man nagalaa suuqada hoaana kan nagaano nanana aninkii ka naga diyaaran ah maya makaninagan kaas makaninagan hal su- okay okay mudane malaad dastuuri ahaan markii lan fiiri ma dastuurka koonfur galbeed ma sheega in waadi walba koonfur galbeede hanii shira xilka madawiinenimo koonfur galbeed
bilaama ka jarta ma dastuurka balaama ka jarta koonfur galbeed balaan dhan waadin wa kweh
bilaan madaxweyne ka nagaas maka daro waa keenaysaa suuqaa ii baaqri baraayi labaad taasa aaminsantaada
ah dastuurka
kaas waliba sahaayay malaaq kaskay oo kumada ee malaaqinta koonfur galbeed ee soomaaliya Eh, weli barnaamijka kulanka idaacadda warsa magaalada baydhabo ka guda jarna ee dhegeystayaal markalesan xusuusi oo kanta badan diinad waliba uuna ka saaraan armooyinka la xiriira doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya iyona go-aamadii iyo ha saareen odayaalka dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya hanase iyo horey biyo handoorodeen maamulka tatalada haaye ee usoo ku aram yahay afartii sana talaa dhaafayna saasoo kale usoo ku aram yahay deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya malaaq malibow siin waliba saasoo kale kumadaya malaaqiinta koonfur galbeed ee soomaaliya waliba siin saasoo kale ku hadalaya armooyinka kale ee la xiriira isla doorashada iyo saasoo kale soo ka dhabaaji in iyo in haanayo xiligan aan kala casanayn odayaalka dhaqanka go-aanka iyo ku baxay
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد ملاقي ولي ولي ملاقي مولود شغله أنا نجد منها الياس بدن إذا بدن كوكب البر ما كان جنب شهره ولي الحمد لله عبد الله ورسل الحمد لله هذه ورسل تمام شغالة ورسل في سلام أوان
gogaani salaanta saytonina may et ujeedadadan xiriirta marka
Waxaan wali soo jeediyay ma haddii ee waliyana dhaqanka ku jeediyay ku xidhay gaar ahaan jeediyay jeediyada baa iyo bakooli suuqyada hoos ee way waa dalka ma ku jiraan doorasho hormuudka ee doorashadaas dalka ku jirta ilaahay ma wasaana inuu umatan baxdiyo ilaahay maslaxa khair ka shana doorashada nafsa oo xasilooniyo ka dhigay ilaahay wasaana amiin marka weli lamaha haddii aadayaasha dhaqankii dalkan ku jeediyana doorashadan hata dareerta doorasho oo loogu fadhiyo barlamaanka ku jeeda koonfurta beer barlamaanka baaga andaraana musharaxiintana baaga andaraana wali kale baaga andaraana ilaahay loo bixiina bulshadaha ku jeeda koonfurta beeda baaga andaraana baagaas oo baag nabadoodee ee doorashadan la dardargadiifaday uu dhiifadii doorasho hor iyo xalaala
okay goradi baaqyada daraasan doorashada tankeeda Eh, odayaalkii dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya ha maga dhow waa dooradii madaxweynaha talada haaye iyadoona ay xukuumadda ta jartooba waliyo ka dhabaajeena in doorashadii gadaalan dhaki taas bay ku leeta
isaaro mahadsanta odayaasha ahantiyow waa weli badanna ka fiiriye in doorashada jubbaland la koodaasidae laayaagi siyaada dulaleyin doorkiisha iyo xisaabta magafayne duwanka baagan haddii odayaasha dhaqankii deegaanada ku jeediyana runtii un odayaal oo dee dalka ku jeeda oo soo jeedaa loomiyana odayaal oo dalka mayleeraaysan haddii odayaalka dowladda dhaxay xabasaayeeno oo mayleeraaysa turkiyada aan bahaayeen odayaalkii dalka roogano ciidamada hadda dalka ku jirta nabureeno saxiixyaal oo kun imax boqol kun iyo dhowr bula saxiixyaandegmadandagdhowrisoogiyaana odayaal oo mayleeraaysa dalka nabadgeligiisa irijiraana odayaakaas baagaajin baag faylo laakiin waliba sii faylaa adigu taytalkoo leyneyno lobalbuujeki ini nabadka baaga doorashadan umuti nabadka baagaya faylo doorashada sidiiaba shalay madaxweynaha koonfur galbeed haddii ku jaro walay dooraday oday dhaqameed iyo ergi dooraday qodobkaas shalay laka dooraday barlamaankan fadheedi dastuuriyeew way ku doodi saclabiid waliba qodobkaas lanka bedinay in barlamaanka waa doorada toogu oday dhaqameed barnaamijkii meelo keera oday dhaqameedkii shalay labada markay qabaasaha ku jartay labaad ku jartay iyagoo dooradeen waanan kama hadladaana ilaagas kula dooradayahay laakiin geek waa in lagu fadhiya barlamaanka in war doorada dadkan isu leeyihin walbedelow in walbedelakoona geeka barlamaanka lagu fadhiyo marka taas taasaas orle odayaalka baaje ee office kalayayaan nabadgelyadana ay fiiriyayaan iidan faylay laakiin wali kusii faylaa in dadkii lagu egmidu geeka xirka لما وصل laga wada xabdanaayo saas la waala okay malaq malaq tan tan oo ay mada banaayo horta ay lamada banaaye meeli xildhibaanadii go-aanka ku diirifadeen wabaroogana
okay maxasanta xildhibaanada ruuyayaala korna xildhibaanada shalay wali soobiya gudoomiyaha baarlamaanka south west guddi doorashada dhashay guddigaas doorashada markii la dhashay wali la horseemay baarlamaanka socod aqlabiyada kacansixiyeen iscasileen ani guddigii doorashadii waa bila ansixi gudoomiye soo sidaan gudoomiyii guddiga doorashada unaal gobolii raaisul guddigiisu shaqeeyay waa wada shaqi bilaabeen walina siib daraha guddigii shalay umatan wasiirshe idinku taliyaan laga tala galay dooradi haddana geesiyo oo iraadi gobasho bilaaban oo shaki isku cawdan iraano baraka teeba ka abuura naftii armi ciidan furuxayan baarlamaanka xilligii ninku baahanay habtuu in isu lanka safaraan baa qora haddantida guyi qora diwaan nagala qora marka arantun oo shaqaabtan wadanley ina fahma qorna malaq malaqi malaqi malaqi guddiga hadeen wali ka dhabaajeenaa in casilaad iscasilaada tiyadiyo iyo sababanka dhakeen in xildhibaanadii eh, siyatanka dheereeyeen ee aqlabeediyo lahaayeen hamar wada seedeen taasiyaan sabab weeyaan adina wali leta ee aan mada banaanayey guddigii doorashadii la xil saaray ee eedayntii xildhibaanadan jeediyayaan ododayaalkii dhaqankii koonfur galbeed ee dooradii xukuumadda ta jartoona eh, doorashadii gadaalaan dhakeen isin afsee ka hadala ay tahan oo oday noocmasee ka hadala ay tahan ma odayaalka banaanka oo mise odayaalka gudaatiid
meeshan soo qorta odayaasha banaanka gudaa walla shaaciraw ee dalkan ku jiraan odayaasha deegaankaana walisba uguyi qabaa'iladaha ku jeedna odayaasha dalkana oo kan banaan kan gudina shaqadan jiro odayaasha haala dowlada haadateen annagada odayaasha dalko milkala maqoona koonfur galbeeda qoona soomaaliya naqlaha onana odayaasha dalka ku jeedano qabaa'iladaha boorka shacabka sheegaha dalka marka odayaasha qabaa'ilada dibida ma hayno odayaasha jirada leeyahay dalkaha ciidamada ka jeedna inaga hantaana ka saxiyay koonfurta dhammasay bataayo odayaasha kulitala bilahay haddana ini odayaalka ini koonfurta dhismada kudhii dooranada diyaaraya wayna niyini dad oo odayaal dariishaha ugaleeno mayleeraadis folasa gudan yini odayaal systemle dhasan dadooyile dadooyin ku-xigeenle qaabka dhasan astaantiyo fir astaanta umalena astaan oo mayleeraadis macruuf macruufina kastaw calanka koonfur galbeed ya gacantaana ka hayna si isu dhulkan ka dhigna marka weli diidana ini calankaas koonfur galbeed garaafadeesa madaxweynaha ka talka talada dalka ku haayo shalay gacanta anaga dooranay geedka qodobka dastuuriga ee madaxweynaha laka doordow baarlamaanka leh marka baarlamaanka ini geedka la doordo waa shay sharci marka unamalihiini mayda eraaysa oday dhaqameed meel door makalemiy oday dhaqameed talo kulleeyi talaha geedeena waa talo oo ciidan faylow marka mucaaradahayna laakiin weliba sii fayle baarlamaanka in la doordo siyeeto of baarlamaanka isla sheegahayso qof safara jeer inta jeer inta jeer leeyi horta baarlamaanka waqti leeyi waqtiga waa doorada guddiga doorashada isulunga fadhi ini eraajida wadana ini eraajadiis markii wada musharaxiinta ha diyaariyaan haddii xilliga doorashadii baarlamaanka meelux waayo waa dhaliilo way weeradaye baarlamaanka weerada ilaa abtanaawma kuhayni lan oo baarlamaanka kumade doorashada gaarkumun gaasgaarkun dhar guyina ilaa abtanaawma hayna marka taas darkeen wali lanaha talada dalka hatay mayla raayis wali ku haaya madaxweyne lata madaxweynaha oo waqtigiina dhammaysaday geeka ceebna ku sheegna waqtiga dhammaaday okay malaq malaq malaq malaq malaq malaq eh, eh, xilligaasuuna ku warhayn odayaalkii geerkii waa saareen eh, afhayeenkii odayaalkii iyo dhaqanka waana kusumigii gadoomiyigii yeeta adiina wali sheegadahayte ee gadoomiye ma ay gadoomiyingata odayaalka gadoomiyingata odayaalka horta noocasee gadoomiyingata odayaalkata
كي مدشارة وإني ولا نسكت على الوظيفية عضيالك حانت دهنك والأبي دولي ده حدثا ولا بواها بواسطة حرايش من اللي رفضيا ذاك الترايس أنفضيا ولما عضيال دخل أبو شيء كجيبة قال له أبي معروف حسيت له العضيسين الدولان في الوظيفة أربع أيام يبدأ طلبة حالين ولا يشتغل يعني لكن حد أنا جديني شغلاي نمي عضيالك قولي لك حريسا جديني عملي لكن ولا حد جديني دخلك حكوزين الصاد ويست ona mayda raaisid la kastaw adab kinsheelay darteen ciidamada rooga walwalba gacantijeysbeen dhija qoriyeen okay taasiyaka amantoodaati ilaa iyo ata quriyaka amantoodaati qurigii waa isku lafay dadkii siinkuwinaya odayaalkii dhaqanka haayeen ee dowladii federaalka ee soomaaliya haddisi yo go-aanka kan deray isan oday dhaqameedka kala haayay ee hoos jarteen may siinka kelif inaan ku horjeedaan
bashaaro ina si anaba qabinaa kordiislaana Eh, laakiin dooyin dooyintaasaan dhikanaada samala
idagiisa waryar doodada yar oo dhintay markii sheegaya qodobka suuriya qodobka suuriya ma laguma fureeyo kor qodobka gado odayaasha dhaqanka laga yarteeyin doorashada difaac dhakooda yarata sidaba doorasha dibban dhakow i doorasha horan baadiyow lankii doorashada codkinada la sugyabo tani ku laga laaxin talada walaalaha gudbeedna in doorashada dibana la kilaaro doorashada xilada ku dhiyaas dadkii onlin ibnigay oo gala barlamaan howgeeda codka kiisha umutalka samadkii la falay yaligu fadhi in doorashada dibala la keeraan in wala xurmariyaan marka ukan sheela oo codid doorasho xadmi waa in isku meel raay dibala la keero wala hormariyaan
mudane mala eh, okay goradi taasayti dibyalan dhikii doorashadii eh, yawiraahayta taas doorashada reedan dhakowga kiisha ki-edan markisa la fiiri faa'iidaynata bulshada mase faa'iidoranata fikirkiika أصلا بشر وأنا تحضر حتى تعبتي ترتصل يده ولا جيف السعودية جيف السعودية ولا برحنا برحنا البيت أبر عدي وصلنا كلمي وقتي ولا كان طبعا دور الشيخة حديد جيكا حلقي يلا تدب له بكها أنا كذا ولا وضعها ولا يرضى يا سوق سلاس بكال فإن سوق سلاس وريت متاها doorashada waqtiga la kala galay toddobaad meena raayis toddobaad labadan November in doorashadan dhigay mandate tahay waqtiga dhamaaday ee wali nafsi daraha gudigi ayaa jooga shabi ee wali dhiiray xilka istaciilka dhan waqtiga meena raayis staff kale inuu jediray marka ana waliga gudoomiyaha baarlamaanka hatigeega talada gacanta ka haya shabi barnaamijkan dib u dhaca qoy fana shay ka toobna taakhir la qowl taakhir oo caafa wala raajad والكسرت أخير لدبك آفشينا أنا ورقة دورسيا شرعي حلال لما حلقي لك تلقى الانبيري لان كتم شرح مواد عند البلدي دورسيا حنسلمي مرعينها تي وقتي لما يزري يميس حنسلمي دورسيا حلال لي حتى إيش بتابع حلال لي ديمقراطية ولا قدرة ودورة مجاري نيل لان هتفير إزداد دولة اللي إزداد مرحوين مرحوين لك بدرة إزداد يعني دي من الموت ولا اللي بدلو معمل فقر كيسا كل بدلاي حبي برنامج كل بريات كيسا اللي بدلي بوس السيفوس نحن مسؤول يوم شلي مير بدر والله بالله مير فليش انزل عفو كما أن غير malaq malaq okay inka waqti waqtigan ah inka dambeynti markiisa fikirkii kalan firi adoo hal daqiiq haneenka koobasa walku yar aaminsantaa isbedel doonkan aada kumadataa dadka isbedel doonka fadow e may et haddii isbedel dhii walyaabo bulshada iyo faa'iida ah
اوكي بيصير اذا فلسه في شيء مر لما في انا شخص الشخص اللي بدل او بدل انا فضوا من نقض اصيري ولسه باي ستة من نظيفة ستة مكيدة لو حدي جهت ميلوه ولا انك يعطيش اكم قبضة وري انباغنا اني انتقو بغادي ميلو انتقو سي فايل جي لك هاتي لك هوري ميلو فايل شين لك هاتي بلاون ميلو فايل سي جي mana nicnima kufadhiga in langlan ka bedelo horta gaabis haddii isbedelkooda waribu aha war kastoo cusub faydidaga sheegaan ana warigaba isdena meela lankas shakaxnagaba lankas doorka meeleraayso qobada xilka meeleraayso kiis meelaha kuyooda ka dhagaaja meeli meelugu ku fayla yeelaga isaga meelo bere loo bilaaway meel faylaroodka lan lanka xaqiiqada qobodoona lanka kan erasida dhanlabo ay laganay lagu musu meel samakidyo kin laga yeernaa guud ahaan taga hudisay iyada maasanta malaq idaacadda horse magaalada baydhabo iyo noolo dareertan dabac way wada dheegay habka iyo indhiyaasi ee go-aanadii hakubahi odayaalkii dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo geeka ahdeereen in doorashadii iyada gadaal andheedteediya bulshada seen aragaas iscasilaadii iyo iscasileen guddigii doorashada xaalkan xiligan marahayana sideew oo toyada ka idanta doorashada koonfur galbeed geekana guddi kale ayaa saasili iyo xubnooy kale dhammanaya dhammaanba labaatan iyo toddobadii xubnood ku koobanay guddiga qabanqaabada doorashada madaweynenimada ee koonfur galbeed ee soomaaliya waliba iyo ina haanayo iswada casileen gudoonkii baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya yallan ku fadhi tallaabadiisu qaadan lahaayeen cabdirashiid raashka ayaa wararka tanka dambeeyay ee halka xiligan marahay usiina markaasiti nihay rashka hadhawaaw ee may ziyaadiyaas ramosika ka korari dhanka iyo oray doorashada ka eedanaatay gudoonka dhanay keyshay baarlamaanka
eed idin mahadsanta bashar mayow adiyo dhugunsiyaalka waliba hami hawada sinkalaamin filan sida la dareertan ama wararkaba inta badan iyo dhugunsiyaalka iyo la dareeran xaalada siyaasadeed ee koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo waliba yeetato inta badan ee jahwareer ku teegan markilan fiiri bashar waliba fursad mudana in geega malaagyada iyo shireen islamarkaasna doorashadii la falay inay tumi toddobada november ee bilung iyo dhiyada iyo suurtagal iyo nadaasanta iyo dhiyada sababo iyo la xiriir iyo sheegan inay dowladda dhexe iyo firgelin iyo kuwada koonfur galbeed ee soomaaliya markii lanferia dhinig iyo casilaadii guddiga doorashooyinka oo sankuurey gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo xalay isu ku dhawaaqay intuu iscasili waliba habahay warar shir duwan oo ku saabsan dhinig iyo doorashooyinka shacabweynihii iyo saasoo kale guud ahaanba calamka doorashadan sugweyn lagu sugaayay iyo waliba iyo kuwada hadalaayeen islamarkaasna iyo eed iyo hadalaayeen doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya reer baydhabo waliba malayse inayo naftiba uu ka ama ilaa iyo casiraadii ilaa iyo dhatumba iyo inta badan iyo raadiyowka ama meelo bara bulshada iyada iyo nkajah wareersanaan kumashquulsanaan wararka inta badan habow iyo la dareeraan marka ha hadda sida wararka qaar iyo sheegahayanga waliba iyo sheegaan in gudoonka baarlamaanka uusan sheegay inay doorashada si sax ay gudhiyi doonto tumid toddobada november islamarkaasna dib u dhac ama walreedandhow oo dhan koyo korna waana tumid toddobada november oo lan balansan yahay qof sooma doonta doorashada madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ida maasanta heerka xiligan la marahay bulshada magaalada baydhabo iscasilaadiyoona intaasi bas aan aragayn balse dhugusana qaar kumida microfonka idaacad warsan yahir abdulmaadan rashka la dhamaaray aragay macnaha meelaha guddiga oo doorashada koonfur galbeed guddoomiyishi iyo guddoomiye ku-xigeenkii iyo inta kale macnaha iscazili tumbeel xilaan iscazili ta hataa macnaha wararkan lideerahoy iyada iyada macnaha meel ayaa ankuxumo inay iscazilaan sababtoo ah guddigii markii la dhisi guddigii la dooraday saddex musharax ee ayaa maysiyeena meel araya warqadii aqoonsiga oo musharaxnimada haytay inta sadiidaasan siina ku hor yamay karoonaytay intii guddiga iscazila haddii shaqadii oban macnaha asaasilood iyo unjeedaan inta sadiidax musharax iyo ansiina cod codkii ogolaashadii warqadii oo doorashada musharaxnimada oo madaxweynenimada ku hor inta ascazilaan haytay maadaama hata ascazilaan macnaha iyada iyadaan kuxumo in doorashada diban dhiyado hata may laraaya ee nagata muddo kordhiisin muddo kordhiisin in nagada doonta doorashada yaa qiyaasay haddii guddigiiba iscazili macnaha doorashada diban dhiya doonta waana maynka sabab ee may laraaya guddiga oo doorashada ee baarlamaanka koonfur galbeed guddigii doorashada lanka talagali maylu ku fadaaya ka adkaysadaana oo niscazilna doorashadii cod inanga lanka shalbaa sanduuqa lanka shalbaa inta musharaxa ee tumi lamada musharaxda ee mayla fadaaya sanduuqa say miilan dhisa baash caalamkana haqiib galla doorashada fullo fadaaya macna ragi kiigeen saasaan argay iyadaan dhugu sidaani waan aragaani kuyobsuudo iyo meel lahaas goro aragaani iyago hadal ayaan aragni mayshaani is-azilaad ini lisazila is-azilaadan way ka horeeyey labaanadii koonfur galbeed beeskan haay iyo hamarliin rori iido wal sharci ah ama koonfur galbeed ahaa ama dastuuri ee jara ngobgolaala wan jaran ilaa iyo hadda warmeen hayn ulajeejada liingwedi iido maamulkii koonfur galbeed oo ka sareeyayna goobjooga iyo rooga wadanka ka suganya welihi wasiirid mal madaxweynihii roogan yafalkaasi suubi taas waa lamada dowladood ku wada hadalaayaan laakiin walna quseeyaa ka hadleen way ka hadaleen is-islaada dhiidi halay dheegani inni si qaab daran nin is-azili iyo aragaani is-azilaadaas oo nabadgeliyo xumo dhaliyaas lianna nimankaas isbuuca maqoyin haddii iyo darta tiidiyo nin is-azilow maalin koowada baxen maalin lamada baxen maalin saddexada baxen dad dabta tiidiyo wadaniyadda haddii iyiin maalintii lamaada is-azili lahaayeen isadilaada waa in argahayn in islazaad ulujeedi le'ata warkay waxa ka koobay marka waxa ka koobay wal alli wali magaalada nabadgelyo xuma eka dhihi is-asilaadaas dadkii ka dambeeyayana ka dambeeyan iyo mas-uuliyaddii ogaadayan waa ka intaasaa koobeen
bismillah horta een dadweynaha dhan halmaadda iyaan wada aragahaya een ujeeddada inay ta arqalad siyaasadeed oo meel kastaba ka jirto ina jirtay dadka dhan wada aragahaya laakiinse een ana shakhsi ma een mufadaana in guddigiis ajila een may ballan baahanahay xilligii koonfur galbeed dardargelin faday la wadi lahay iyo xilligan la roog xilligii ka macnaha koonfur galbeed hoos langnaga mahayna een maadaama een dadka badidii eeda saarahayan xildhibaana muqun ama baxeen een horta ujeedada mayban kuwiina inay dowladda federaalka barnaamijyada iyo wadadka faraka labata iyadan faylahayti een iyadanka kan dowladda federaalka inay barnaamijkan koonfur galbeed tan iyo nin xuraytona dhaafta een dowladda ko mayba ka fadaanay horta madaxweynaha naqiyaani madaxweynaha dowladda federaalka naqiyaani mayban eray nabadoon ah nabadoon mahayna baladoon ahay een dhibaatooyinka uu sakahay koonfur galbeed inay suka dhaafa iyo iyadan codsani sheekni kadi dheelani een mayna ernay reer koonfur galbeed waa danoosho inay oo ka taladan dhibaatooyin badan ahna maray una hadir reer koonfur galbeed ina dhib badan inay ninjaysidii haddana geeka dhibkii koollimid ay inay ninjaysida ma fadaan ma fadaan inay magaaladana bilaayay kadheeda ma fadaan inay geeka unokre una diigshay maalaa yacni kadeedaha ma fadaan een ujeedadan un kuwiin ma etaa inaynu nabadgeliyo una helna inaynu ka aayahana kan aayahan aanu aayisho ka talada kora digil imriflana neeraw oo qowmiyad jirta ena oo yacni dadka talada kora in aayisho iyo mustaqbalsho ka talada kora inaynu ena horta inaynu ogaan een saasna nin aqoonsada puntland faramayka la jira een galmudug faramayka la jiro oo hal qabiil leh oo usodon iyo kow kow qabiil ena lankolay bisiin talaya usi aayiginka talaya inana era yacni mana waluna nuqusay meema magaada kor maadaama dadkaana badanyin hayraac iyo iniyo walaagi markaasay iyo aragaayeen leh danata awlaadiyo tan iyo markaasay tiido ee ku hormariyayaan badagana haysadan ee ilaahay mayban ku tuugay beele koonfur galbeed degaad qaas ahaan korsugun digiyo imirfiiska leerar koonfur galbeed male qabiil kasta shaashada inuu iska argoona iska talagalay habar gidir kursi walisi qabiilahan hawiilnimaha tamaysiina galmuduga leere majarkeem ko walay daaro tan kaas un qusay kanna raxweenga iska le qaasahan digil imirfil iska le digil imirfil ma ilaahay ku tuugay in aayisho iyo nay danoosho dadka saw in iyo nagadaano markastana aragan aayisho iyo mustaqbalka geeka awlaadiyo ha korahayta in iyo fiiriyaan oo xisaabtaman dad markasta lantalayo leh in iyo nagadaan eedan ku xumo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalo weyn aragaya fool xuman aragaya koonfur galbeed wala ku jara wal fayla mae wal oo cadaalad ee mae inta geefka guddiga doorashada iscasilaan may ka qasabi su-aalo taalo taasu horta shicibka dadweynaha yaa banyin ibtili ku taalimeelo qof dalkanka dhalane dalsheen hayne dadka inta iska dira dadka iska burburi dalka rafaadka rida iyo fadahay fahamtay maduma dhibka jara taaso una iscasilaada geeka maka faraxsanin si shicibweynaga reer baydhow ana maka faraxsanin hani maka faraxsanin gee maka waxaan arkahayaa inay meeshaan dhibaato ka jirto waayo dhibaatada oo ah hogaankii horeo socdo hogaan labaad oo laga daba keenaya oo dhib aan arkin weli dhibkas dhibka asagana waxaan ka arki karnaa meelo badan qaay ahaan dad shisheeye oo meel dheer kasoo galaya inay waddanka nooga yimaadaan ama ay nala qaybsadaan nolosha annaga dhib bay nooga keeni karaan marka taas ayaan shacabka aan ka- aan ka- aan uga horgelinaya inay naga dayaan ha dawladda ka hortagga taasaan u samaysanayna dhib weyn aan ka qabnaa waayo annaga sh- waxyaalo badan aan sugun haynaa waxaa kamid ah shaqo waxyaalo badan aan sugaynaa waxyaala aan mahelayna waayo hadda kadib haddaa kow la dhahaa wax- waxyaalaha kow la dhahaa waxaa kamid ah maamul maamulitaanku haddana bilaabanaya i kow iyo haddana iyo kow iyo wax xafiis la furaayo annagana xafiiska hore kii yanuar aan haysanaa waddanka kii hore aan nuunahay
idaacadda warsa magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal noola dareertan bulshada dhegasan horey tumiyonay dhowr yohanis casilen geekana markana tumiyonay lamadii hersanayti iyo ka dhawaaqeen bal isla dhungsnayona sababta yohanis casilen marbadii xaalkanta marhaay marka waxaan rabnaa dadkaan iscasilay oo iyo meel isku wacay in la weydiiyo sababta sababta ku kaliftay sagaasha dad isla soo shaqeeyey oo xafiiska soo baxay maqribkii iiga la hadlo oo anaga wax ka ogeyn waa wax yar la yaab leh waxay muujiyeen sida dadka hore u sheegaya mas-uuliyad daro ay muujiyeen meesha mas-uul dambena ma ka noqon karaan koonfur galbeed maxaa yeelay dad meel wax lagu aaminay oo intaas sameeyey wax ay yihiin male mas-uulna ma noqon karaan anaga wax lanooma sheegin sidaas ayay sameeyeen marka waxaan rabnaa dowladda dhexe united nationka dadka dhan shacbiga hala socdaano waxa kan waa soconayaan guddigan wuxuu ku ballan qaaday inuu howshaan wado waana sii wadi doonaa gudoomiya maanta waa u tagnay gudoomiya waana soo dhaweeyey wuxuu yidhi war iga suga waa ka sugaynaa sidaasna ula socda assalaamu calaykum waraxmatullah
sinkuraale gelyaane dhegeystayaal ee guddiga ee, tumilamadi ay herti ee, maxayna haani iyo iyanhana iyo kadhabaqeen cuscasilaatida wali hayna tiisin dheegeysanto iyo kulmen gudoonkii ee, baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya taas oo yeedanayto toyo weliyo go-aansadeen in iyo sii sheegeeyeen taas oo yeedana to dhiirigelin nagadaas baaqiyada shacabkana muuqatiyo ku jawaabeen sinkuraale gelya markaleedna ee, hadalada oo markaasi dhaki yaray keedanayd isagare iscasilintaasi tiisinari idaacadda warsa magaalada baydhabo iyo noola dareertaan sinagad jawiga sacdoota dareera obwaaka bari obilaahi era wararka oo dhanba weliba aysan ka bogooda doontaane ee websiteka idaacadoona ka lehna ee radio warsan dot com oo xogteenka dambeytis guud uuna markaasasiyan ka dhaka doogna haddii laayraalo qunaagan intuuna hawada idaacadda kuma gobno haddii hawadayna idaacadda bareetiira afreedahan galno haddii laayraalo kunagada weliba jaro doonana barnaamijyo dhooraade una ku kahadala doona arrimooyinka la xiriira doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya haddii laayraalo kunagada maalinta bareetisaas oo kalen weliba jilada doona in doorka dadweynaga magaalada baydhabo iyo kdnation markaas iyo nagada doonta doonina marxalada badan ee ku kahadala doona arrimooyinkan la xiriira doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya guud ahaan waliba intaan ka gebagabeeyana barnaamijkii kulanka idaacadda warsame magaalada baydhabo oo ku sanyahay koona ku kahadalaani keliya arrimooyinka la xiriira doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya codkeetanka dambaysan dhegeysan guddigii tumiyo lamada haayeen ee heri kumid ahay labaatan iyo toddobadii xubnood iyo haayanhana iyo go-aansadeen in doorashadii koonfur galbeed iyada sii dhiida xiliganan ka talagalay gudoomiyahagii baarlamaankan iyo la kulameen waa xogteenka dambeysay ee haalka doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya guddigaasay jira iyo in haanayoona xiliganbiyo sheegeen in iyo onkuwaantuwaana iyo toyo markaas gebi ahaan biyonis casilaano iyo sheegeen in doorashada tumiyanay toddobada novemba waqtigii lanka talagal iyo dhii doonto xubnooyinka kale ee kubahay guddigan laha dhimaystira doona xubno tirogan iyo in xubno iyo kumid ahaada doona weli iyadana sii dareeri doonto qabanqaabada doorashada madaxweynenimada koonfur galbeed ee soomaaliya warar kale una helaan waliba ay sheegaan in xildhibaanadii magaalada muqdisho iyo saacadada magaalada baydhabo iyo hadeer doonaan maalmo hataa foodahan yahay haddii ilaahay raalo ku nagada walaahi xogeha kubaha dhanka yonay doorashada gaar ahaan dhanka yonay doorashada xiligan diirada saaranta ee gadoonka baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya waliba aysan ku bogodi doontana idaacadda warsan magaalada tan baydhabo ee dhegeystayaal ee moogateen dhallinyada badan ee armooyinkaasi tila hariir guud ahaan waliba intaa ka gabagabeeyana jadwalkii idaacadeed ee haneen bilaawaday litisa ee hiraabnimo ee geeka ilaa yonay sacdan ee shanta saac ee oo litadayaga dhaman ole kakasugogna dhegeystayaal isagna kama hasantiin dhugunsadowka idaacadda warsan barnaamijyadii oo dhanba iyo ku baxayaan waliba sanlena hiraab yani bariit hiraab yani balanga tumiyanay lamada sac ee hiraabna haddii ilaahay raallo ku nagada saas iyana maanala waliba sigan ku tabaane ayada qur-aan kariimka iyona hees iyo hindurmo caafimaad leh ee jadwalka idaacadda yantan iyo ka eka